بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه ويفطر بخروج المني بلمس بلا حائل او قبله او مضاجعه لا بفكر ونظر ويفطر صائمك وافريا بخروج المني بسبب خروج المني manida soo bixisteeda sababkeediibuu ku aafuri manidii bilamsin taabasho ku soo xasishay lamsigaasiyoo bilaa xaa'ilin teed la'aan ah aanay waxba u dhaxaynin labada jidh oo mubaasharo caadi ah aw qublatin ku timi ama dhunkasho ku timi aw mudaajacatin ama la seexasho ku timi iyo la jiibsi ay bilaa xaa'ilin iyaduna teed la'aanah oo aanay waxba u dhaxayn laa bifikrin kuma aafurayo manidii ku timi feker uu ku fekeray umuuro galmo iyo wixii la mid ah iyo wanadarin eegma ku timi maadaaba ou ina soo yidhi waxa loo yaqaanno maalan waxyaabaha jawfka gaadhay way jebinayaan galmadiina maalan way jebinaysaa istimnaaga laftiisii iyo mani iska keenistii iyana way jebinaysaa oo istimnaagii maadaaba uu yidhi soomtii way jebinaysaa waxaa jiraya waxyaabo aan xukum galmo qaadanaynin laakiin xukmu istimnaa mani iska keenis xukumkeed qaadanaya iyo waxyaabo aan qaadanayn masalan taataabashadii labada jidhoo mudhuxsani istaabanayaan wax teedahina aanay u dhaxaynin haddii manidu ku soo baxdo ghaaliban waa wax la filaya inay ku soo baxdo axkaamtana waxaa lagu xidhaa waxyaabaha haalibka ah laakiin naadirka laguma xidho xukmulistimnaa bay qaadanaysaa oo qofkii mar hadduu shaygani yahay shay dabciga saliimkaahi u hunguroodo jidh mudhuxsanna isgaadhay xaaladda noocaasiya waxaa la odhanayaa dee soomtii way way jabaysaa baa la odhanayaadoo manidaasi xukmulistimnaa bay leedahay ama hadduu yahay waxaan dabciga saliimkaahiba u hunguroonin sida inan far laga jaray oo kale far yaroo xinaysan baa layi waata inanta fartii laga jaray markaasuu taabto yidhi mataanbaa hadduu yahda mani ba iga timi dee kaas dhiishkaa dhaqaaqsan caadi maah maskaxiyan baanu caadi u ahayn waayo dabciga saliimkaahi uma hunguroodo far yaroo cedlo taalloo teeda u yaaban hadduu inan yar yahay oo kale iyadana waa la mid oo yado inan yar baan taataabtoo dabeedna sibaa wax iga noqdeen dabciga saliimkaahi wuxuu keenaya maaha laakiin mar haddii shaygani yahay shay dabciga saliimka ee fiyoobi u hunguroonayo qof dumaroo caadiya waxay noqonaysaa mar haddii ay bilaatee tahay oo aan waxba u dhaxaynin sidaana uu ku mani dejiyo adeer istimna adaa iska keenaa loodhaya maxaa jidhkeeda ka taataabanaysa adaa iska keenay de markaa adaa eedda leh gabadhaydii bay ahayd iyo mid xaaraanay ahayd iyo cidna waxba kuu kala baarbaari mayso adaa eedda le wey adyadda intaa lee ku geliyey qubladii iyaduna waa saas le mudaajacada lafteedii waa biduuni xaa'il iyadana waxay noqonaysaa dee shakhsigii waa shakhsi iska keenay laa bifikrin wa nadar fikirkii iyo nadarkii iyo eegmadii maya waayo qof odhanaya markaan dadka eegaabaa wax iga imanaya de arrintaasi arrin markaa naadir bay noqonaysaa hal mar ama laba jeer bay culimmadu ka soo reebaan oo yidhaahdaan iyada lafteedu waajibinaysa hadduu mana dejiyo waxa weeyaan bay yaahdeen hadday min caadatihi linzaal ay tahay marka horeba caad ahaan buu leeyahy wuxuu leeyahy meelaha qaar haddii lay tusaan eego naf waa kala dhaqaaqaynaa isagoo sooman inuu sii eego xaquma laha waayo wuu is og yahay inuu mana dejinayo marka arrintii naadir noqon maysee xukum qaaliba bay noqonaysaa wuxuu leeyay jidhka meelaha qaarkood haddii lay tuso anigu caad ahaan baabaan u leeyahay inaanay aanan joojin de markaa way jabaysaa ha eegin baa loodhanaya ka daa hadhow haddaad isha la sii raacdo mana dejiso adaa iska keenay waxa kaloo la mida bay ahlulcilmigu yidhahdeen oo yidhahdeen qaطcan waa bilaa khilaaf maalan hadduu dareemo bay yidhahdeen manidii inay soo degayso ama sheeko ha wado waxa weeyaan shee- ama nadar ha wado arrin buu wado wuu hubaa manidii buu arkaa jidhkii oo arrintii soo degaysaa buu arkaya markaasuu sii joogteeyey bay yidhahdeen meeshay doontaa qabatay leeyihi de kaasi ogaan buu isaga keenay eegma iyo faker baan fakertay haddaad fakertay mar hadday derajooyinka qaar gaadhay oo aad aragto hawshii inay rabto inay soo baxdo jidhkiiba ka soo wada tuujisantay dee jooji laakiin waan sii wadayaa ilaa ay imanayso way jabaysaa soontu xukun istimnaabay yeelanaysaa adaa iska keenay waad arkaysay intay soo socotay waad wooday ogaan baad isaga keentay haddaanay xaalaadka noocaasiya gaadhin xaq uma laha bay yidhaahdeen maalan de haddii xaalaadka noocaasiya gaadho xaq uma laha inuu sii wado laakiin haddaanay gaadhin oo uu yaro fakero uuna manidii soo boodo ama wax eego ay soo boodo ka jabi mayso waayo wax loo caadaleeyahay maaha wax loo caadaleeyahay maaha marka adigu almuhim kolliba soontii in loo dadaalo masaladu sidii hore bay khilaafi u tahay istimnaaga laftiisu ma jebiyaa mise ma jebiyo marka kollayba in cibaadadii loo dadaalo oo laga fogaado umuurahaasi waa muhim wa shardu sixati soom shardiga soomta ansixitaankeedu ay danno qode shalay waa inagii khulaasayna wujuubka iyo shuruudu sixaa waxaba waana kan dib inoogu socdiyey markaa shuruudda soomtu ku ansaxdaa kow alislaam qofkii waa inuu muslim yahay oo gaal ka ansixi mayso boqol jeer baan soomaya hadduu yidhaahdo kama ansaxayso muslimnimana loogu xukumi maayo walcaqlu miyar qab waa inuu jiraa oo qofkii mumayis wax kala soocaya waa inuu yahay oo de caqli leh hadduu ilmo yar yahayna waa inuu mu- tamyiis leeyahay hadduu qof weyn yahayna waa inuu miyir qabaa marka alcaqlu waa inuu jiraa caqli meesha waa inuu jiraa oo wax ku kala garanaya ama kii waa laa waxba laguma laha bal ka ansixi mayso shardu sixii baa maqan maba ansaxayso marka horena waajib kuma ahayn haddaabuu isku dayana ka ansixi mayso waayo waa marfuucu lqalam cibaadadiiba waa laga kor yeelay wixii badaniga jidhka ku tacalluqayey wixii maal iyo zake iyo wax kale ku tacalluqaya waa masale kale wannaqaa'i can alxaydi wannifaas xaydkii iyo nifaaskiina waa inay ka nadiif tahay gabadhi oo ay ka daahirta fii jamiici nahaar maalinka oo dhan hal daqiiqo ka mid a hadday xayd ku dhaco ama nifaas ku dhaco soontaasi ma jirto marka wuxuu inoo sheegay shuruud- shuruudu sixihii maalan qofkii inuu muslim yahay ay soomtu ka ansaxaysaa inuu caqli leeyahay waxba baaliq shardi maaha laakiin waa inuu caqli leeyahay waa inuu wax kala garanaya waayo ka yar way ka ansaxaysaa yaanay waajibba ku noqonin hadduu wax kala garanayo haweenaydii waa inaanay xayd iyo nifaas midnaba wadan wayaxrumu waxa xaaraama sowmu lciidayn labada ciidood soomtoodii waa xaaraam iyo wa ayaami tashriiqi maalmaha hilbawaradhka ee saddexda ah ee ka dambeeya ciidda ciid aladxaa iyadana in la soomaa waa xaaraam waa ayaamu aklin wa shurbin wa dikrullah marka waa xaaraam in la soomaa oo innagii hore shalay shuruudda ugu soo daraynay waa waqtun qaabilun lisowm shuruudda ay ku ansaxaysay wakhti soomta aqbalayaana waa inuu jiraa oo markaad muslim tahay caqli leedahay xayd iyo nifaas ka maran tahay wakhtiganaad soomaysaana si soontu soon u noqoto waa inuu wakhti soomta aqbalaya yahay ama wakhti aan aqbalayn sida inaad maalin ciiday tahayd waan soomayaa dee taasi ansixi mayso waxba kama jiraan wayaxrumu waxaa xaaraama soomu lciidayn labada ciidood soomkoodii iyo wa ayaami tashriiq wayaxrumu waxaa kaloo xaaraama sowmu nisfi alakhiir soomka niska dambe shan iyo tobanka dambe ee min shacbaan bisha shacbaan waa xadiiska marka la ansixiyo ida intasafa shacbaanu falaa tasuumuu waa xadiiska ciddii ansixisay ayaa qorana karaaha ku xambaartay qorana taxriim ku xambaartay laakiin ciddii aan ansixinoo jumhuurka ah waxbaa u joojin maayaan laakiin cidda shaaficiya ama karaaho ama taxriim marka karaahadana in badan oo ka mida waxay yahdaan waa karaahatu taxriim si awadeed buu yaxrumu u leeyahy waxaa kaloo xaaraama buu yidhi shan iyo tobanka dambe shacbaan in la soomo ilaa linadarin nadar in lagu soomayo mooyaane aw qadaa'in ama qalle lagugu lahaa in la soomayo mooyaane aw kafaaratin ama kafaaro lagugu lahaa oo aad gudanayso in la soomayo mooyaane aw wirdin ama wirdi kuu soo socday isniinaa iyo khamiisaa inaad soomi jirtay maalin dhaaf inaad u soomi jirto soom nabiyulaahi daawuud calayhi salaam inaad soomaysay macnaa wirdi hore kuugu soo socday haddaad soomaysayna cidi ku wada hadli mayso intanoo dhan taxriimku ma quseeyo ee wuxuu quseeyaa oo qura mid mutlaqaho markaa la yska bilaabay oo niska dambe labe hadday xagga hore wax kaga xidhiidhsan tahayna nebigu waa bishuu ugu soomto badnaayo hadal ma leh maadaamay sidaa tahay waxay leeyihiin niskan dambe yaan la ibtidaa'in soomaan sabab lahayn hadday sabab leedahay waa waa masale kale waa kuwa uu sheegaya laakiin soom aan sababba lahayn nisfiga dambe ee shacbaan oo ramadaantan u tababar qaadanaya iyo saanan yeelaya iyo ha laga daayo intay tilmaamayaan waa intaa xadiiskana maadaama ahlulcilmiga qaarkood quweeyeen waxa habboon kolleyba in la yska dhaafo mar haddaana xagga hore waxba kaga xidhiidhsanayn ima bitaxriimin wa ima bikaraaha oo faraa laga qaado hadduu laakiin soomtu sabab leedahay ta laga wada hadlaya maaha oo ta markaa madhabkuba ka hadlaya ma aha waxaa kaloo uu ka tegey oo iyaduna taxriimka gelaysa maala sawmu yowm lshaki faqad casal abalqaasim maadaama lo yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam qaasim aabihii oo nebigaa sala allahu aleh wasalam waa caasiyey yowmu shaki inaad ramadaan ahaan u soomto dee iyaduna waxay noqonaysaa mid markaa xaaraama oo aan bannaanayn iyaduna ma bannaanaanayso marka maalmaha shantaa maalmood ee ciidda iyo labada ciidood iyo saddexda ayaama tashriiqa iyo yowmu shakiga inta ugu muhiimsan waa lixda nisfu shacbaan kul akhiirkana waa xadiiskaasunbuu arrintu ku xidhmi weliba xitaa ahlucilmiga qaarkoodoo ansixiyeyna karaahay ku xambaareen marka xitaa ansaxo taxriim faa'iidayn maaya bay ahayd marka taa lafteeduna waa calaa sabiil alixtiyaad way fiican tahay in layska dhaafo laakiin waxba taxriimkeedu fiihi nadar waaya faslun fii shuruudi wujuubi sowm shuruudda soomtu ku waajibto hortu soomee yaad ku waajibtaa ee lagaa rabaa wa shardu wujuubi sowm wa shardu wujuubi sowmi ramadaan shardiga waajibitaanka soomta bisha ramadaanee rukniga ah shardiga waajibitaankeedu alcaqli wey qofkay ku waajibaysaa waa inuu miyir qabaa qof ama waalan ama asaasaqay ama waxa weeye dadka waalan la haleeshinaya mactuuha ah nooca dhaandhaanka la yahado mana waa la seenana maaha noocaasoo miidhan waxba laguma leh caqligiisaan caadahan waa qof isku daadsan wey marka kuma waajibayso iyada iyo beddelkee toona ila marka iyaduu waajibtaabaa bedelku ka bedel noqonaya marka waxba laguma leh waa marfuucu lqalab qofka bilaa caqliga walbuluuq qaangaadh waa inuu qaangaadh yahay qof aan qaangaadhin in loo sunneeyo mooyaane waajibkuma aha waxba ma saarna waayo mukalafba maaha iyo walqudratu cala asowm soomta inuu awoodu leeyaho awoodi karayo imaa qudra xisiya wa imaa qudra sharciya maxnaa waa inuu leeyahay oo xisan wa sharcan meesha waa in qudra jirtaa shalay markaynu soo ururinaynay waxaynu nii alcaqlu mee marka hore alislaam baynu ka bilownay innaga lafteennu shuruudul wujuubka adaa'iga ah alislaam baynu nidhi maadaaba oo kan gaalka ah lagu ciqaaba ee iminka aan laga doonayn qallana laga doonayn markuu haddii adaata oo hadda la rabo in la guto alislaam baynu ka bilownay waxaynu ku xigjiinnay attakliif oo aynu uga jeednay caqligan iyo buluuqan baaliq caaqila iyo walqudratu cala soom intaasaynu ka dhigan iminka islaamnimadii waxba kumuu darin laakiin markay xagga adaaga tahay way ku jirtaa marka shakhsiga laga doonayo soomta horta waa inuu qof muslima yahay oo gaal asli ah waxba laga dooni maayo waayo qofkuna wuxuu ku muslimaa imaa bitasriix inuu muslimnimada caddeeyo wa imaa bitabciya inuu cid kale daba joogu yahay oo isagu muslimnimana wax ka garan maayo cid kaluu ku raacay muslimnimada gaalku iminka kuu dhalaa waa maxay gaalku wuxuu dhalaa waa gaal gaal gaal dhalay baad odhanaysaa ka yaree meelaha maraya gaalka hortu adiga gaal gaal dhalay ku dheh weyn waayo gaal wuxuu dhalaa waa gaal haddaba gaalkaa gaalka dhalay hadduu ka weyni muslimo ka yari tabac buu ku raacaya waayo axsanu abawayhi diinan buu raacaya markiiba tabac buu ku raacaya deedna ki yaraynu shalay lahaa in gaalgaal dhale baa tahy maxaynu ku odhanaynaa muslin muslin dhalay dheh waayo aabbihii baa muslimay moogta ama hooyadii marka tabciyana qofku waa ku muslimaa dee ciyaalkaa yaran aynu dhalaynaa waxay muslim ku yihiin bitabciya waalidkii bay dabajoog u yihiin iyagu islamna wax kama yaqaanaan xalu dhashaye halkiisuu muslim ku yahay marka shakhsigu imaa bitasriix inuu isagu dee afkiisa yahda anaa muslina oo isagu dee qof meel istaagi karayoo mustaqila yahay iyo imaa bitabciya inuu ku muslimo iyo imaa bidalaala waxay yidhaahdaan tusin gaalkii aad gaalnimada ku ogeyd oo masaajidkuun gelayaad aragta waar xagguu ka bilaaba mar hadduu salaaddii tukado weliba daarulxarbi hadduu yahayna ishkaalba maleh biitifaaqi ahlilcilmi halkiisuu muslim ku yahay baad aragto adoo daarulxarbigii galay oo gaalida la dagaalamaya mid halkan salaad isaga dhigtay allah akbarta haya dee baddiisa ka bax waa muslime ile waaba kana shahaadanaya kudhex shahaadanaya xitaa hadday laakiin daarulmuslim tahay madhabka shaaficiyadu waxay yahdaan salaad muslimnimo ku xukumi mayno allaahuma ilaa dee inay iska joogtowdo qofkii la arko dee inuu muslim yahay mooyaane salaaduu tukaday xukumi maynaya laakiin jumhuurku shaaficiyada waa ku khilaafaan waxay annagu mar kastaba u xukumayn daarna waxba kala qaadi mayno marka qof gaalnimada asal u leh oo axadu abawayhi aw ajdaadihi aw jaddaatihi aanu muslim ahayn dee soom ku waajibin mayno waxba kama rabno aakhiraha lagu caqaabo laakiin adduun waxba kama rabno qodobka labaad qofka waa inuu miyar qabaa hadduu waalan yahay waxba kama rabno soom baynaan ka rabin qalladan baynaan ka doonayn fidyaynaan ka bixinayn waxba laguma leh soon iyo umuuraheed ka reeb ninkaa maalan waa inuu qaangaadh yahay kii yaraa waa u sunnaynaynaa siduu isba tilmaami doono laakiin waajib waxba kumaaha qudra calaa sowm xisan wa sharcan qofka waa inuu soomta awoodi karaya iminka markaynu adaa uga rabno waa inuu awoodi karaya xisan waxaynu uga jeednaa qofkii gaboobay de xisi ahaan baanuu awooday ama qofkii xanuun aanu ka bogsanaynin qabay kuwa noocaasi oo kale ah hadda waxba kama rabno hadhowna waxba kama rabno beddelkeedii baynu weydiinaynaa adeerow adiga soon shaqo laguguma lahaa eh soon lagaa doomi maayo laakiin beddelkaa kugu waajibay baynu leena beddelu soon baa adiga waajib kugu ah hadduu xitaa hadhow bogsado waxba dambe ka dooni mayno soomanka dambe soo socda mooyaane mar hadduu beddelkii bixiyey iyadoo la yidhi xanuunkaagu waa lagama bogsadaan dabeedna uu yidhi dee ma awoodi karayo beddelkii uu bixiyey markay bisha shawaal gaadho haddii uu biririx noqdo macaankii uu lahaa daqiiqa daqiiqad buu dhacayaabaa la yahdaa ma jiro arbaalkii xaguu ka baxay uu la yahda muji adigu isweydii ilaahay baa kuu sahlayde soon dambe weydiin mayno sanadka dambe hadduu gaadhuun baynu odhanaynaa soonta cusub soon waayo wixii alla ku waajibiye lagu lahaa wuu gutay waaya marka waa xisi taas sharcan waxaynu uga jeednaa oo iminka aynaan ka doonayn qadaa iyo wax kaleba ha lagu yeeshee qofkii musaafirka ahaa safarkii u bannaynayey qofkii mariidka ahaa habe la rajaynayo inuu ka bogsado mar hadduynu nidhi aafurid baad xaq u leedahay hadda miyay igu waajib tahay maya waxba kuguma waajibaa xor baa tahay haddaad soomaysana dalabkii waa kaa dhacaya oo soomtii saase kaaga dhacday haddaad iska daynaysana fa ciddatu min ayaamin ukhar maalma kale laguu leeya adigu adoo awoodi karaya xisi ahaan iyo awood ahaan sharcigaa ku fasaxay baynu leana gabadhii xaydka qabtay ama nifaaska qabtay iyana waa saas ileh waxaanu leenahay sharcigaan kuu oggolayn markait hadda cidbaygama xoog weyno haddaan sooma kaale arag waxaanu leenahay ukaadi ukaadi soo xayd ma wadatid muxaram sharcan wey bal kaa ansixi maayo bal haddaad u badrheedhoo diinta ku talaacubto meel fog baad gaari kartaa hadduu laguu caddeeye lagui waa xaaraane soonta ciyaarta ka daa hadday tahay waan ku ciyaarayaa talaacubkaasi meel fog buu ku geyn karaa marka waxba laguguma laha baynu annag gabadhay midh laguguma laha hadhow qallaa lagugu leeya qallaa waajibi doona e adaa waajib ma aha waayahay marka qofkii aan sharci ahaan u awoodi karayn xisi ahaan u awoodi karayana kuwaasaynuga jeednaa markuu intaa inoo tilmaamay wuxuu yidhi wayu'maru waa la amrayaa bihi soomkii asabiyu kii yaraa baa la amrayaa idaa ataaqa hadduu awoodo weeye lisabcin toddoba jir baa lagu amrayaa wayudrabu waa lagu dhegadaynayaa calaa tarkii ka tegitaankiisa licashrin toban jir qiyaasan cala salaa iyada daliil kuma soo aroorin u gaarahoo yidhi toddoba jir iyo toban jir in saxaabadu ku tarbiyadayn jirtay nebiguna u taqriiriyo u sugay soomta way sugan tahay adiladeeday leedahay laakiin meel la yidhi toddoba jirna ku amra toban jirna ku dhangadaya ma jirte waa qiyaasan cala salaa salaaday uga qiyaasteen waaya wayajuusu waxa bannaan alfitru aafuritaan baa u bannaan lilmusaafiri kii sadcaalka ahaa sadcaalkaasi oo safaran sadcaal ahaa safar tawiilan dheer musaafirkii safar tawiila sadcaal markaa dheer ku jiray oo mubaaxan weliba bannaan musaafirka qur'aanka iyo sunnadu way idlaaqeen laakiin madhabku way qaydayaan waayo halka madinatulmashaqa noqon karta bay rabaan inay eegaan halka mashaqo madino u noqon karta marka marka koowaad waxay leeyihiin safarku safar dheer weynu yahay kii siddeed iyo afartanka mayl iyo malaaha waa inuu yahay safarku waynu dheer yahay ee salaadaha lagu gaabin jiray kii waa inuu yahay waa qodob marka xigta safrulmacsiya waa inaanu ahayn safar macsi ee waa inuu yahay safar mubaaxahoo maanta waxaa looga jeedaa halkan wixii xaaraam ka soo hadhay haddii mubaax lagu yidhaahdo waa maa cada alxaraam macnaha safar xaaraama waa inaanu hayn ama karaaha ha noqdo safarku ama mubaax ha noqdo ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdo afartii kale axkaamulkhamsuhu mubaaxay ku jiraan xaaraamtu maad ka riibaysa safar xaaraama waa inaanu ahayn bay uga jeedaan amaa safar xaaraamahoo daydaynimo iyo inaad dad soo dhacdo aad u safartay rukhsadaad ugu xoogaysan lahayd ku siin mayna bay leeyaan marka waxay qaacido ka dhigaan alrukhasu laa tunaadu bilmacaasi bay yidhahdaan rukhasta laguma xidho oo looma sababeeyo macsi inaad tidhaahid macsi aan rabbi ku caaseeyey baan takhfiif sabab iigu noqonaya kaa yeeli mayna bay leeyihin intay wadaan waa intaa waxay leeyihin inaad taahid dadkaan dhacayaa rabadaantoo meel heblaayaan gelayaa sow iima bannaana afka yaga maya baa ka soo baxaysa maya kuuma bannaana inaad aafurtaana kuuma bannaana inaad dadka dhacdaana kuuma bannaana midna kuuma bannaana waxaad u safraysaaba sow dhicisuun maaha abadan halkaasi istaagaya waayo waxay leeyihiin rukhaska laynoogu banneeyey masalan shareecadu inoo bannaysay safar iyo kayrkiiba inoogu bannaysay macsi inay sabab u noqoto ma aha intay tilmaamayan oo intaa waayahay waxay kale oo shardi ka dhigaanoo halkan aanu ku sheegin inkastaynu ku khilaafayno madhabka waxaanay halkan aanu ku sheegin oo ay shardi ka dhigaan inshaau safarku waa inuu yahay qabla alfajri intaan waagu dilaacin waa inaad sadcaashaa laakiin sadcaal bacda alfajri dhacay rukhso kugu siin maayaan haddaad tidhaahid marka waagu baryaabaan burco ka tegayaado hargayso qabanaya ee sow jidka kuma sii aafuri karo maya bay kugu odhanay abadan waayo cibaadadii laba dhinac baa ku kulmay dhinac xadar ah oo degganaanshiye ah iyo dhinac safar ah ida ijtamaca fi alcibaadati jaanib alxadar wa jaanib asafar ghuliba jaanib alxadar qaacidadii bay hoosgelinayaan fiqiyadahay waxay leeyihiin haddii cibaadada laba dhinac ku kulmaan dhinac negaanshiye ah iyo dhinac sadcaalah dhinaca negaanshiyaha la xoog badnaysiiyaa oo la qaalib yeela waa halkii qaacidada kalena odhan jirtay ida ijtamaca alxalaalu waalxaraam ghuliba alxaraam hadday kulmaan shayga wax bannaynaya iyo wax xaaraam yeelaya waxa xaaraam yeelaya xoog badnaysii marka waxay leeyihiin maalin ramadaan inaad wax cunto oo xaaraam ahayd iyo maalin ramadaan inaad wax cunto oo xaalaadka qaar ku bannaanay hadday isqabtaan oo aynu nidhaahno markaan burco joogay xadar baan ahaa toddobadii subax niman ka soo baxay anigoo sooman halkan inaad ku afuri karin waa qowlan waaxidan ma afuri kartid markaad burco joogto jidka dhexe berbere ma ku sii aafuri karaa halka khilaafku ka imanaya waa halkaa inaad burco dhexdeeda ku aafurayni marka hore kuumay ogola in badanoo bitifaaqiyan odhan cafwan in badanoo ahlucilmiga ka mid ah oo madhabkuna ka mid yahay jidka dhexe ma ku sii cuni kartaa waxay leeyihiin maya maya bay leeyihin waa inaad maalintaa dhammaystirataa maalmaad dambe aafur laakiin taa lafteeda waa ku khilaafaynaa oo waxaynu leenahay dee sunnada nebigaa ku sugan xadiiska tirmidi iyo kayrkiiba anas ibnu maalik inuu tilmaamay tilka sunna inay tahay intuu gurigiisa kusii afuray marka qaacidadooyinka hore waa idiin sallimaynaa waynuna oggolaynoo sideedaynu qawaacidda u qaadanayn oo adillo kaley leedahay laakiin mawdicani waa mawdicu takhsiisoo sunno gaaraa ku timi mar kastabana sunnada gaarka a baynu ka hormarinaynaa qowlka cid kasta sidaa aawadeed buu imaamu lmusani saaxibu shaafici ugu khilaafay madhabka oo uu yidhi abadan saxdu waxay tahay inaanu shardigaasi sax ahayn imaamu lmusani saaxibu lmukhtasar wa saaxibu imaamu shaafici kuu diiday xaquna wuxuu yahay sida uu marayo waayo imaamku isagoo agteenna ku weyn cid kasta daliilka agteenna kaga weyn imaamkuna isagaa yidhi wixii daliilka khilaafa curdal xaa'id ku dhufta gidaarka ku tuura markaa marka waxaynu leenahay shardigaasay shaaficiyadu dhigaan laakiin ma waafaqayno halkanna kumuu sheegin maadaama kitaabku iska mukhtasar yahay waxay kaloo madhabku aanay u bannaynin shakhsiga loo yaqaano mudiimu safar ka safarkiisu joogtada yahay haddaanu maalmo kale u dibdhiganaynoo safarka ka mid a markaa way u oggolaanaya haddaad tidhaahid sannadkao dhan sadcaal baan ku jiraa hadda se waan aafurayaa maalmahay qaboobaata baan u qarinayaa haddaad sidaa leedii way kaa yeelayaan laakiin haddii kale waxay leeyihiin waa musqidulwaajib bilkuliya waajibkiiba inuu ridaabuu rabaa markaa taahid wareedhe horta adigu safar ma ka baaqata maya anugu sannadkaba arrinkaygu waa safar waxay kugu odhanayaan haddaba waxba kuu bannayn mayno waayo ramadaan ka ramadaan baan safar ku jiraya haddii kale noo sheeg markaad qallaynayso ila ramadaanta kale in gaadho lama oqolaayo haddaad tiahayd war maalmahay qaboobaata iminka hanfi baana leefaya hana gubinaya ayaanu ku beegaya waa kaa yeelaya laakiin haddii kale ma aqbalayaan taana la soco waaya walilmariidi kii bukay idaa khaafa darar hadduu dhib ka cabsado halkaana wuxuu rabaa aayaddu maadaamay idlaaqday faman kaana minkum mariidan oo aan la sheegin mashaqo inay soo jiidayso adilada qawaacidda sharcigaa lagu qaydayaa sidaanaana saxa oo waxa weeye xanuun oo dhani ma banneeyo aafuritaanka sida ibnu xasmi yidhi hadduu faryari ku xanuunto waad aafuraysaa sax maaha qowlka jumhuurkaa saxa oo ah war xanuunka loo jeedaa waa xanuun soomtu wax ku yeelayso ee inaad tahay far yar bay xanuunayso ciddibaa in yar iga jabto maalmaha maalkan yar xanuunaysa oo iska soo aafuraya dee taasi sheeka maaha waa inay tahay xanuun soomtu wax ku yeelaynayso hataa nin waan yara xanuunsanayaayo markaan soomanaynu igaga sii daraaban ka baqaya waa lagaa yeelaya markaa waayo soontii iyo xanuunkiibaa isku dhib qaba laakiin lagaa yeeli maayo mutlaqulmarad xanuunuunbaa ihaya mar haddaan dareemaba waan aafuraya sax maa saa awdeed buu yidhi walilmariidi idaa khaafa darar markuu dhib ka cabsado wey waa sax waa sidaa wey waaya walilxaamili tii uurka lahayd iyo walmurdici tii wax nuujinaysay idaa khaafataa hadday u cabsadaan calaa anfusihimaa nafahooda hadday u baqaan aw cala alweladi ilmaha hadday u baqaan welimunqidin iyo kii baraarujkii badbaadinayay iyo welimunqidin kii badbaadinayey xayawaanin xayawaan badbaadinaya mushrifin u dhowaaday cala alhalaaki inuu dhinto u dhowaaday kii badbaadinayay waxa weeye iyaguna way aafurayaan xaggii hore ku cadaf welil xaamili buu markaa afuritaanka u sugnaaday tii masalan uurka lahayd iyo walmurdici tii wax nuujinaysa idaa khaafata hadday u cabsadaan cala anfusihim aw cala alwelid ay u cabsadaan weli munqidin buu u sugnaaday afuritaankii kii badbaadinaya xayawaanin noole mushrifin u dhowaaday cala alhalaaki dhimasho wayaqduuna waanay qallaynayaan kulluhum dhammaantood way qallaynayaan wayaduuna waynay qallaynayaan kullahum dhammaantood kullahum way qallaynayaan wayajibu waxaana waajibayaa maca alqadaa'i qallaha la jirkeeda likulli yowmin maalin kasta muddun mud baa waajibaya calaa man mid korkii ku waajibaya afdara aafuray liinqaadi xayawaanin muxtaram xayawaan muxtaram ah xayawaan muxtarama noole muxtaram ah oo aan waxa weeye ahayn nooca masalan khayru muxtaramka ah ee aan naftooda qiimo aanay lahayn aan ka ahayn ee mid isaga naftiisu qiimo leedahay ah waxaa ku waajibaya xayawaankaasi oo masalan mushrifin u dhowaaday calalhalaaki dhimasho u dhowaaday iyo wa calalxaamili tii uurka lahayd iyo walmurdici tii nuujinaysay idaa afdarataa hadday u aafuraan khawfan cala alwalad iyagoo ilmaha u cabsanaya hadday u aafuraan iyo wa calaa man mid korkii waxaa lagu leeyahy akhara dibdhigay alqadaa'a qallaha ilaa ramadaanin aakhar ilaa ramadaanin aakhara ramadaan kale inta lagala gaadhayo bikhayri cudrin cudurdaar la'aan u dibdhigay waayahay macnaa intaba waxaa lagu leeyahay mudkaa uu soo sheegay cuntada ah wayajibu maca alqadaa qallaha la jirkeedii waxaa waajibaya likulli yowmin maalin kastaba muddun baa waajibaya ay calaa haaulaa ilmadkuuriin kuwa la soo sheegay korkooda waxaa ku waajibaya qallaha la jirkooda mud kuwiina waa ayo waa kaa xayawaanka muxtaramka halaagga u dhowaaday badbaadinaya iyo gabadhaa uur kale iyo murdicada haddii waxa weeye ay u aafuraan iyagoo ilmaa u cabsanaya iyo kii ramadaanta ramadaanka kale u dibdhigay cudurdaar la'aan intaasiba waxaa lagu leeyahay buu leeyahay qallaha inay fidyo raaciyaan masaladan xaamilka iyo murdica iyo masaa'ilkan kale ka farcamaya sii daba yaalla waa masaa'il ay ahlulcilmigu isku maandhaafeen ahlulcilmigu mid iskuma hayaan xaamil iyo murdic ama nafteeda ha u baqato ama ilmaa ha u baqato ama labada nafoodoo wada jiraba ha u cabsate ee inay aafurayso waa qowlan waaxidan waa bilijmac laba iskuma hayso inay aafurayso laakiin waxaa laysku hayaa aafuradii isla oggolaanaye maxaa ka dambaynaya qolo waxay ahdeen wax dambe laguma laha waayo deliil wax ku waajibinayaan lama hayo wax dambe laguma laha qofkay soomta cudurdaar ka rido ilamaa ciddii daliilloo helay oo aayaddu ay sheegtay masalan musaafirka iyo mariidka labadaa daliilku ka soo reebay mooyaane iyo masalan gabadhii xaydka iyo nifaasko iyadana daliilku ka soo reebaan cid isku haynoo bilijmaaca mooyaane meeshii daliil cad leh mooyaane inta kale waxba laguma lahabaya ee fidyaa lagu leeyahy soomta beddelkeedaa lagu leeyahy hadduu qofku mukallaf yahay ama waxbaba laguma laha marka qola waxay ahdeen midhba laguma leh waana ibnu xasmi addaahiri waa qowlka uu manjaaniikhdiisa ugu rakibtay kitaabkiisa muxallaha markaad saa eegtana sns war hubkanuu ridayaa iyo xadiista si u deliishanaya aarma moodaaba inuu isagu jidkiiba hayo isagu midh laguma laha buuli cidda wax ku waajibinaysaa binasin walijmac ha la yimaadeen buuli isagu waa diiday midhba laguma laha buuli hadday aafurto oo saacadday aafuradu u bannaanayd noqoto waxba laguma leh qolo kale waxay hahdeen mee qalle quraa lagu leeyahay iyagana xujajkoodu waa xoog badan yihin waxay hahdeen waxa weeye qof mukallafa gabadhani waa mukallafa waa baaliq caaqiloo muslima weeye waa mukallafa hortu iyada afurinta halkaa inoo dhigo qofkii waa ahlu takliif markay aafurto waxaa la haleeshiinayaa masala musaafirkii iyo kii mariidka ahaa waxanna waa nooc min almarad isaga laftiisu qolo ama qaarkoodna siyaabo kale u haleeshiiyeen marad kamay wada dhigina waxay yidhaahdeen halkaasaa la haleeshiinaya asalku waa in qalle lagu leeyahay markay aafurto beriga awooddaa lagu leeyahay qalle iyaguna xooggooday leeyihiin qowl liitana ma aha qolo kale iyaguna dacal kale ka eegeenoo waxay yidhaahdeen hortu annagu qolada dambaannu waafaqsannahay oo qalle waa lagu leeyahay aarta ibnu cabbaas iyo ibnu cumarna waxaannu ku xambaaraynaa xaalad ka mida xaalaadkooda oo ah markay ilmaa u baqeen maadaama riwaayadda abi daawuud leedahay raawigu yii yacnii idaa khaafataa calaa awlaadihima marka qolada dambey raaceen waxay hortu qallaha halkaa dhig ku wada hadli mayno gabadhan iyo murdicadan iyo xaamilkan qalle waa lagu leeyay markay nafteeda u baqato iyo ilmahoo wada jira xaaladda halkaa inoo dhig amaa ilmahoo qura hadday u baqato oo taada anigu xooggayga waaban la yaabanahay inuu ilmaha yaruunbaa markaan soomo galinka dambe shubmayo oo naaskii caana ka waayay ilmaha ku dhib qaba anigu laakiin dareen ma lihi xaaladda noocaasiya aarta ibnu cabbaas baanu soo raraynaamaya waxaannu leenahay ibnu cabbaas wuxuu leeyahay iyo ibnu cumar gabadha waxaa lagu leeyahay hadalkiisubuu u dhigmayaabay ahdeen fidyo markuu yidhi waxaynu leenahay calayhima alfidya maca alqadaa'i almacruuf fi alqawaa'id ashariica ibnu cabbaas fidyadanuu sheegayaa wuxuu leeyahay gabadha waxaa lagu leeyahay fidyo xaaladan buu u sheega jeedaa waa markay ilmaha u cabsato marka kalena qallihii marnaba kamuu ridinoo qawaacidda shariicadee guud baa laga garanaya marka fidyadanuu sheegaya waa fidyo khaasa oo meel gaara qusaysa aaabiga saxaabadaana khilaafi mayna qowlkooda sidoodaanu qaadanana shaaficiyadu saasay leeyihin madhabka shaaficiyadu labada aharood way qaadanayaan laakiin maxmal kaley ku xambaarayaan waxay leeyihin sidaa u dhiga masalada qallaha waa lagu leeyahay yaan muran la gelini fidyadana waa lagu leeyahay fii xaalatin min alaxwaal qolo kaloo ahlulcilmiga ka mid ahi waxay yidhahdeen maya adeerow qallaa daliiluma haysaan waana aarta ibnu cabbaas iyo ibnu cumar bay qaateen mukhaalif saxaabana looma oga bayaan saxaaba khilaaftay ma jirto ilaa koob iyo toban taabicina way ku tageen masalada marka masalada haysgelinina bay yahdeen bal waxaannu haynaa isagoo le bay yahdeen midh qalla a laguguma laha aartuna saxiix tahay oo ibnu cumar iyo ibnu cabbaasba ka saxiix tahay marka masalada ta'wiilka ka daaya shaaficiyayo meelaannu hadalku aqbali karaynin hageynina ee fidyo quraa lagu leeyahay midda kale saxaabiga tafsiirkiisa aayadda uu fasiraa de waa xuja sharciya markuu aayadda fasirayeyna cala aladiina yudiiquunahu fidyatu dcaamu miskiin wuxuu ku xambaaray ibnu cabbaas cala alxaamil waalmurdic markaa iyo qofkii kabiirka ahaa iyo shaykhiyo shaykhadooka qolyahaasu ku xambaaray naska halkaasu ku fasiray marka saxaabiga hadalkiisa haduwina waxaa lagu leeyahay fidyo qura xadiiska anas ibnu maalik alkacbina wuxuu leeyahay soomta waa laga riday xaamilkiiyo murdica ee sugan sida waxa weeye shadru salaaba looga riday almusaafir musaafirkana shadrigii laga riday dib u soo qallayn maayo tanna soomta laga riday dib u soo qallayn mayso xadiiskana hoosu eegoo isha geliya bay yaahdeen oo xadiiskay daliishadeen bal qaarkood waxay diideen madhabka xitaa shaaficiyada ka mid asa imaam alxaramayn ba uu nihayatulmadlabka ku sheegayo waxay diideen xitaa shakhsiganna u aafuray inuu badbaadiyo qof naftu hayso oo badiya wax la mida ku dhacay laysagama qiyaas qaadan kara baya halkani waa mawducu nas halkanna waa masale ijtihaadiya marka runtii waxaynu ku soo ururinaynaa war ahlulcilmigu masaladan si kastay ugu qaybsameen waa masale ijtihaadiya qolo qura oo meel daciifoo laga yaabo taaganina haba yaraata ma jirto ilaa kuwa ka riday oo ibnu casmi ka mid yahay min xaysu daliilna hadda waynaan faahfaahin karaynin waxaa ugu xoog badan qoladan u dambaysa ee ibnu cabbaas iyo cabdilaahi ibnu cumar iyo taabiciinta badan iyo a'immadii sunnada oo xitaa qowlka imaamulmaalik ka mid yahay bal imaamu shaafici laftiisa waa loo tiiriyey oo bacdu tafaasiir way ka soo rareen marka ay sidaa tahay qowlkan dambaa ugu xoog badan min xaysu daliil ee saxaabigu aayadda ku fasiray ee sunnadan xadiiska anas ibnu maalik alkacbi u hiilinayo ee waxa weeye tafsiirkoodan ay markaa labada saxaabiba marayaan aan saxaaba khilaafin u hiilinayso ee taabiciintii la yaqaanay iyo a'immadii sunnadu in badanoo ka mida u hiiliyeen cidtiida qowlkoodana waa shaadna ma jirto oo a'immada sunnada ka mid ah ee muctabarka waaya markaa shakhsiga fidye laga doonayo madhabku daabit waxay uga dhigaan waa man afdara liajli khayrihi waa man afdara liajli khayrihi haddii lagu yidhaahdo ciddan aad leedahay fidyaa lagu leeyahay ka rabadaanta rabadaanta kale ku simay isaga halkaa iga dhigo waa kuma waa qofka u aafuray cid kale daraaddii gabadhii soontii way awoodaysaa laakiin maxay u aafurtay ilmaha yar aawadii oo qura markaa ta maxaa ku hayaa waar anaga waxba ima hayaan ilmaha yar baan u turaya ama ka uurka ku jira ama kay jaqsiinayso ama shakhsigii markaa te maxaad u aafuraysaa buu leeyahay qofkaasaan rabaa inaan badda ka soo saaro haddaanan u aafurinna dee ma badbaadin karo ama qofkanaan rabaa inaan dhiigu shugo naftuna waa ka sii socota haddaanan u aafurinna uma shubi karo oo anigii baa wadnuy garaacaya haddaan imka shubo anoo sooman markaasoo kale kaasay odhanayaan maxaad u afurtay liajli kayrika laa liajlika ma ogtahay adiga daraadda maa cid kale sababkeedaad u afurtay kaasay fidyada saaraan kaasay fidyada saaraan aartaa waxa weeye anas muxuu ahaa ibnu cumar iyo ibnu cabbaas ayaana u asala masalada aartaa u asala oo waxay leeyihiin riwaayadda markaa abi daawuudka iyo yacnii idaa khaafataa calaa awlaadihima maadaama la yidhi waa markii ilmaa u baqatay baa looga jeedaa bay leeyihi nafteeda uma baqan ilmuhunbay u baqatay marka qof kastoo qof kale u baqay daraaddii waan uga qiyaasanayna halkay waddaan waa halkaa waaya qodob kalena ku baraarug maadaamaynu nidho waa markay cid kale u baqato shakhsigaa aafuraya hadduu sabab kale leeyahay oo sabab kale ku bannaysto way ka dhacaysaa waxa loo yaqaano waxaan loo yaqaano fidyadu haddii gabadha la yahda maxaad u aafurtay uur kale oo ay taado inaan sadcaal ahay daraaddeed markaan negahay waan soomaa laakiin sadcaal baan ahay aayadday gudagelaysaa masalada ha soo gelin haddii la yahdo maxaad u aafurtay ay taada macaan baan qabaa xanuun baan leeyaho markaan jaqsiiya iyo waan iska gaajoonaya waka oo xanuun baaba ku hayaa haa macaan baan leeyahay waxaa weeyaan sheekada xagga macaankainu wareegayna fidyun baynu saarayna wax kale kama rabno markaa shakhsiga lagaala hadlaya masaladan ahlucilmu ka wada hadlayaan fahano waa qof aan wax kale haynin ee u aafuray liajli alxamli aw liajli alirdaac aw liajli inqaadi marka xayawaanin muxtaram yushrifu cala alhalaag sababkaa quruu haystaa hadduu laakiin sabab labaad la yimaado waa masale kale ama ay taada xayd baaban wataa dee aan jaqsiye qowlan waaxidan qallaa lagu leeyahay markaa ma odhanayno fidyaba meesha iman mayso waayo gabadhii soomba ka ansixi mayso waa in markaad weydiisaa tahay soonta maxaa kaa hortaagan waa inay uurka sheegtaa ama irdaaca sheegtaa waa inay bartaa farta ku fiiqdaa hadday laakiin sabab kale sheegata waa masale kale waman afdara bikayri cudrin qofkii cudurdaar la'aan u aafura wajaba calayhi alqadaa isaga qallun baa ku waajibaya qofkii cudurdaar la'aan u aafura cala alfawri oo degdeg ah qofku hadduu cudurdaar la'aan u aafuro qallaha degdeg baa looga rabaa wa ilaa haddii kale waxa weeye qallihiisu wuu dibdhigi karaa laakiin hadduu bilaa cudurdaar u aafuro markiiba waa inuu qalleeyaa waana qaacidada shaaficiyadu ay salaadda iyo qayrkeedba maraan waa qaacido guudo ay leeyihiin qofka cudurdaar u aafurabaa wax loo dibdhigaaye oo la yaadaa ilaa rabadaanta kale dhexdeeda waad soomi kartaa fa ciddat min ayaamin okhar waa maalmo kale laakiin hadduu bilaa cudurdaar yahay markay soontu baxdaba waar soondheh maalintii dhow iska cunaysay mid qof caadiya sugii maalintii dhow iska cunay waa inuu markiiba sooma oo qallihii raaciya ee inuu yahdo miyaanaan ruqsa iska haynin inaan shacbaan la sugo lama sugi kartid de intay kuu sheegayaan waa intaa halkaa ha inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam